Magaalada Muqdisho, caasimadda dalka, ayaa lagu qabtay munaasabad lagu soo bandhigayay mashruuc lagu taageerayo dadka naafada ah, kaasi oo ay markaasi soo agaasintay hay-adda Special Olympics. Munaasabadda ayaa isugu jirtay tababar la siinayay macallimiinta, dadka garaadka ka naafoobay, iyo daahfurka mashruuca lagu taageerayo carruurta baahiyaha gaarka ah qaba, iyadoona ay ka qayb galeen madax ka tirsan dowladda federaalk Soomaaliya. Maxamuud Muumin, agaasimaha hay-adda Special Olympics, ayaa ka warbixiyey muhiimadda mashruucani.
maanta mashruucan waa unified champion school program la dhaho unified champion school program waa progra- barnaamij ah ciyaalka baahiya gaarka qabay kuwu qabin oo laisku keenaa si ay isla jaan qaadaan ee isla ciyaaraan ee arkaan ciyaalkan ciyaalo wax ka dhiman maaha ee ummadda sidii loo soo dhexgelin lahaa maanta barnaamijka meeshaan ka furnay ah, maanta meeshaan waxaa laga talabari doonaa soddon coaches ah oo ciyaalkaas baahiya gaarka qabo siday u talabari lahaayeen muddo badan iyo waqti badan oo soo socda insha allah Dhankooda, qaar ka mid ah dadkii ka soo qaybgalay iyo macallimiinta tababarka bixinaysay ayaa ka sheekeeyey faa'iidada uu mashruucani u leeyahay carruurta baahiyaha gaarka ah qabta.
ninaa rabaa marka inaan hadda idin sheego ee, waalidiinta koley caruurta i tahay tiimka uu ku cusub yahay caruurtan caruurtan ee, sensitive waaye sensory issue ay leeyihiin waxaa dhici karta bannaankadii loo soo saaro inay ee, buuqa dhibsadaan inay iftiinka dhibsadaan in aysan waxanka codkayga hadda ay dhibsadaan ayaa macquul ah ee marka reaction ay bixiyaan بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa daahir cabdiraxmaan cabdi waxaan ahay waalid oo cunug ee, ka mid a ardayda baahiyaha gaarkaa qaba ee dhigata iskuulka mustaqbal Een, mashruucan iyo barnaamijkan la daahfuray aad baan u soo dhoweynaynaa aad baan ugu baahannahay carruurteedu waxay u baahan yihiin waxbarasho waxay u baahan yihiin space waxay u baahan yihiin jir ahaan inay dhisbaan inay ciyaaraan Een, in tallaabadooda ay ku socdaan Ee, magacaygu waa seynab cali macuub Ee, maasha allah tabaarak allah waxaan aad ugu faraxsanahay in aan kasoo qayb qaatay xafladdan maanta Ee, wax badan ayay u taraysaa waalid ahaan yacni anigoo haysto ilmo isbishaal behave ah ama isbishaal need ah in ay ee, maanta helayaan yacni ee, isdhexgal dhanka bulshada isboortiga xaggiisa ah oo aan hore aan u haysanin Ee, rajadeynana run ahaantii aysan ku jirin inaan heli doono soomaaliya gudaheeda inay noogu imaadaan Ee, aad ayaa ugu faraxsanaa run ahaantii